xukunka masaladaasuu ka eegaya horta macnuhu waxa weeyaan qur'aankii xadiidkii oo de uu leeyahay manduuq iyo mafhuumba maaha lafdi naqdi own inuu ilaashaday xataa mafhuumkiisii dayne waa qayb dalaaladiisii kaba mid ah sunnihii oo uu dhammaynayo afcaashii rasuulka iyo qraarkiisii eegaya bal wax ku yimi inuu yahay umuurahaasu ka wada eegi haddana ijmaacii ummadda ayuu eegay bal in ijmaac jiro qowl markaa xukunkan naaziladan in lagu ijmaaciyo in kale fain wajada hadduu helo waa xukunkii masalada ama hadduu helo fii shayin wujida baa i tale laakiin dee marka horeba idaa nazalat bilcaalimi naazilatun wajaba calayhi طalabuhaa taas bay ahayd oo hadalku waa inoo socday afcaashan iska wada socotaana dee waa ruuxan uu caalimka kaba cabire mujtahidkiibaa faacilkiisii ahoo markaa afcaalaan musame aan isaga binaysanayna weeye fain wajada hadduu helo fii shayin shay min daalika madkuurkaa kaba mid ah oo madkuurkaas waa maxay waa nusuustii iyo dawaahirtii manduuq iyo mafhuumba afcaashii rasuulka iqraar ijmac culamada musanifaasaa inoo soo horamartay haddaba wax uwaasun kaba mida hadduu helo faacilkii markaa labaadna m mafcuulkii labaadna waa kan oo ama mafcuulkii baan ujeedaa maa wax uu helo yadullu tusayoo tilmaamaya calayhi ay calaa xukmi tilka naasila damiirkana taa u cesho waa naasilada xukunkeeda calayhi ay calaa xukmi tilka naasilati xukunka ay naasiladaasi leedahay wax tusaya oo tilmaamaya hadduu kuwa madkuurkaa kaba helo qada waa xukminayaa oo waa xukmin dee waa masaladii ama fatwo ha noqoto ama xukum haba noqoto ama inuu ogaadun haba noqotee qadaa bihi ay bima yadullu calayhi waxaa kaa uu helay uu tusay tilmaamaya uu faa'iideeyey ayuu markaa ku xukumi halkaasuu xukumkeedii kaba qaadan wain lam yajid haddaanu helin oo markaa waxay noqonaysaa labadii asal waa qur'aankii iyo xadiidkii iyo ijmaacii intiiba waa kooda waaye xadiidkiina dee rasuulka ilaahi afcaashiisii aqriraarkii waa u jira welibana saas uu sheegaya dee nadar nadara shaamila ayuu eegayaa ku baadhayaayo manduuq iyo mafhuumba bal inuu inuun xukunkeedii aan uga qaadan karno dalaaladee bal maalan masaladan aan naskii ugaba qaadan karno waa eegaya waa hubsanaya hadduu intaasoo dhan masaladan cusubee timi uu kaba waayo muxuu samaynayaa waa kan wain lam yajid haddaanu helin waa kan imakaba isaga musame isaga binaysane xarakadani wax lagu kalsoonaanayo maha wain lam yajid haddaanu helin dalabahu ay dalaba xukma naasilati weeye xukumkaa naasiladu ay leedahay wuxuu kaba dalbayaa fi lusuuli usuushii iyo wاlqiyaasi calayha qiyaas waxa weeye calayha cala اlusuul wax looga qiyaas qaato waa qiyaaskiiba ukacayaa buu leeyo naskii iyo ijmaacii labadiiba waa ka waaye labadii midna wax tilmaamaya xukunka masaladan ama naasiladani ma jiro usuushio dee kolley aynu soo marnay waa jamcu aslin iyaguna kolley taasunbay ku sugnaatay ayuu dib ugu laabmayaayoo bal qiyaas usuushaa loo qiyaas qaato ayuu xukunkeedii ka baadhayaa masalada laakiin dee seebay noqonaysaa laabankiina waa kan wuxuu ku bilaabaya qiyaas markuu u baahan yahay dalabahu fi lusuuli wاlqiyaasi calayha wاlqiyaasi cala اlusuul marka xagga qiyaas markay noqotiyo usuushaa jeeda dhibkuu ku bilaabi wabada-a waa bilaabayaa markaastaa fii dalabi cilati ciladii bal usuushan ama asalkani lahaa ee xukumkan keentay taa dalabkeeda binasi nas iyada uu kuba dalbo ujeeddadu waxaynu soo marnay ciladu waa inay mid mansuuso ah oo nas ku yimi oo aynu aragnayna maraatibta markaa ay mansuusada ay tahay ee cilada naska uu ku yimi ay yeelanaysa kala xoogga badan ee kala muuqashada badan iyo mid mustanbado ah oo duruq kala duwan oo masaalikaalcilla culimmadu ku magacaabeen horena aynu u soo marro iyaduna kala waadaxsan kala daahirsan iyadoo mid inoogu sugnaanayso oon kula soo baxayno haddaba wuxuu leeyahay markan uu qiyaas meeshay yimaado ee wixii ka horreeyey la waayey ina qiyaasku waa marka naskii iyo ijmaaciyo la waayaa qiyaasimanayaaye horta waxa ugu horeeya dee aada eegaysaa asxu masalaad haysataa masaladii bal usuushiibaa dib ugu laabmi iyo masaadee waxa weeyaan xukunkoodu umuuraha hore ay nooguba sugnaatee si aad uga qiyaas qaadato marka waxaad ugu horeyna wuxuu noqon bal cillo nas ku yimi inuu helo oo cilladii mansuusada ahayd tii kalena way ka xoog badan tahaye inuu taasuu ku bilaabaya fain wajada halkanna wajada uu dhaho fain wajada hadduu helo atacliila cilayntii waa asalkan indee ciladiisan dee la sheegay ee uu mucallal u yahay tacliilkaas mansuusan calayhi mid nasku uu kuba yimi oo ciladii oo mansuusa ayuu helay tacliilkii xukun asalkan xukumkan waa asal meeshiiya laakiin waa xukumkan asalku leeyahay ayaa xukun mucallala ah mucallalnimadiisaasna nas bay ku timi oo naskii baa caddaynaya inuu ciladii xukumkan ay tan tahay oo cilada ay tahay camila bihi iyadana waa ku camal falaya oo ciladaas buu qaadan cilanimuu u qaadan marka wixii dee waxa weeyaan kol hadday ciladiina ay u fayoobaato oo aanay waxa bal maalan dee naqdi iyo wax ku imanayaa jirin qawaadixdii aynu soo maray iyaduu ku camal faliyo uu hadhow wixii dee asalkaas la mid ah ee iyada ciladan oo kale uu ka helo xukumkiisii u gudbin oo naasilada xukumkeedii halkaasu ka helaya macnaa naasilada xukumkeedii muxuu ku sugayaa qiyaas ee ciladiina waaba ciladan uu u helay ee helay ee iyadu weliba nasku uu kuba yimi wain lam yajid haddaanu helin almansuusa calayhi mansuusa calayhigu waa tacliilka almansuusa calayhi mid nasku uu ku yimi ah meeshii nas ma jiro ijmaac ma jiro qiyaas baa meeshii yimi cillo mansuusa ana muu helin oo imarka faracan cilla u arkaa ama awsaaf buu leeyahay asal iyadna awsaaftii oo kalena waa helay laakiin awsaaftaas ama wasfiga ciladiihi mid nas ku yimi ma aha waa mid mustanbada ayuu noqonayaa oo mansuusu calayhi imuu helin wain lam yajid haddaanu helin almansuusa calayhi yaslamu isagoo nabadgelaya ama xataa naskii baaba jira kii ciladii mansuusada ahayd ee laakiin waxaa ku imanaya qawaadixdii aynu soo marnaan mid kale ka midi ku imanaya oo mansuusu calayhigii tacliilka ahaa oo u badbaadaya oo nan qadxi ka badbaadaya ama wax fasahaadiye ayaanu helin markaa dama wuxuu u geynayaa ilayhi isaga xaggii kaa isagu yar qadxi uu qeybtaa uu kaga yimi hayrahu kayrkii oo min alawsaafi awsaaftiya allatii awsaaftaasoo dalla daliilu calayha daliilku ina tusay oo waa awsaaftii dee mustanbadada ahaydee xukunkanna loo tiirinayay bal taasuu u geyn weye haddaba wain lam yajid fi nasi cadala ila lmafhuum oo intaa hore wuxuu leeyahay ciladii hadduu ay mansuuso noqoto waa ku camal falaya ee laakiin mid baa imanaysa ciladii oo ah ama tacliilkii oo mansuusa oo ciladii ay noqonayso cilada mansuusada ayaa awqaada qaarkeed wax qaadixa sade iyadii oo ajzaa kala koobnayd oo qayb ka mida la muujiyey inaanu ta'hiir xukumkan ku lahaynoo qaybi ay markaa fasaad kuba yimi ama qadxi kuba yimi sida naqdigi iyo kasrigi iyo waxyaalihii aynu soo maray markay taa tahay oo ay ciladii mansuusu calaygeed hadday u fayoobaan weydo keli ahaanteed bal awsaaftii kale ee uu leeyay markaa uu dee duruqdii waxa weeyaan duruqdan dee lagula soo baxaya mid ka mida uu ku ogaaday ayuu ku soo daraya ku soo kordhinayaa marka haddii isutagaasi markuu awsaaftii kale dee uu muujiyey ay noqoto wax naqdigii ama wixii kale qadxigii kuba yimi markii hore uu ka badbaado ee caadi iyadoo ku camal falaya wain lam yajid haddaanu helin tacliilkii fi nasi naskii aanu ka helin oo aanay ciladu mansuusa noqon cadala ila lmafhuumi tii mustanbadada ahayd waa mafhuumka taas buu wada mafhuumkiibuu u laabmaya waa ciladii mustanbadada ahayd fain lam yajid fii dalika oo ciladii mustanbadada ahayd oo dee duruqdii masaaligtii kala mid ah masaaligtaa cilada lagulaba soo baxay oo dee qaadixna ka nabad gashay weeye fain lam yajid fii dalika haddii aanu dee kaas isaguna mafhuumkii iyo umuuraha dee waa kaa naskii kaba waaye mid mansuusee aanu helinba nadara wuxuu eegi waa duruqdii aynu soo maray un dee meeshuna kolley ijtihaadma sahlana ruux le waan ijtihaadiyo xukum igu yimi ama naasila igu timi baa nusuustii iyo adiladii si guud xukunkeedii ugaba qaadan maaha un dee waxa ugu horreeyey inuu la boodo iyuun taas ma noqonayseen dee kol daliilkii u dhowaadiyo kol daliilkii dheeraado oo tacab badan meeshii iyo ay timaadaa iman ijtihaadkana sida lagula tacriifiyo dee waaba ruuxu si uu xukunkaa u ogaado intii karaankiisa ahayd inuu laba yimaado baxtintii nadarkii iyo bal waxa weeyaan urursigii adilada iyo istikhraajkeedii ilaa ay noqoto uu naftiisii ka dareemo wax dambe uu samayn karaa inaanay jirin oo intaa dhaafsan oo kale markaa ijtihaadku maaha wax sahlan haddaba nadara fi lawsaafi اlmuahirati awsaaftii buu eegayaa ta'hiirinaysay amaraadka ku lahayd fi lusuuli usuushii fii dalika alxukmi xukumkan mucayanka ahee dee faracan ama uu doondoonayo awsaaftii mu'ahirka ahayd ee usuusha ku sugnayd buu raadinayaa baadhayaa mu'ahirnimaduna waataynu hore u soo maray oo dee inagamay dheerayne waa alatii idaa wujidat wujida alxukmu waida intafat intafa awsaafta mu'ahirkii waxa weeyaan waa ta marka iyada la helana xukumkii la helayo marka iyada la waayana xukumkii la waayayo taas baa mu'ahiradu ahayd haddaba awsaafta mu'ahirada ah ee xukumkii had iyo goor ee ay noqoto wujuudan wacadaman uu la socdo ee uu ku xidhan yahay uun bal taas ayuu eegayaayo fakhtabarahaa bal awsaaftaas buu hubsan اkhtibaarin uu imtixaani ama waa jirabigoo dee waa hubsan munfaridatan xaalaytay iyadoo keliya oo mujtamicatan iyadoo urursan oo hadduu dee wasfi keliya yahay iyo hadduu awsaaf cilo murakaba uu noqdo awsaaf isu tagtay uu yahayba wuu eegayaa oo wuxuu hubsanayaa ikhtibaarinaya seebaa maxaa ikhtibaarkina yahay waaba tanoo famaa salima wixii fayoobaada ee minhaa iyada ka mida munfaridan xaalu yahay oo dee wasfiga uu arko intaa uu joogo oo dhan waa muqtarib ciladii xukumkii waa joogaa markuu meesha ka baxana xukumkii waa ka baxayaa kaas baa dee ikhtibaarkii ciliyada kii u suubanayay noqonaya haddaba ama keli ha noqdo wasfigaasi aw mujtamican amase mid urursan ha noqdo waa ciladii murakabada ahayd ee laba jus iyo wax ka badan kaba koobnayd wuxuu arko inuu bal maalan ikhtibaarkaas uu ikhtibaarinayuu hubsanayo suwartiisii wada eegayo badbaaday ee xukumkii had iyo goor la socda marka uu meesha xukumkii ka baxa me isagii ka baxana xukumkii uu kaba baxayo ee aynu soo dee qawaadixdii aynu soo maray mid ka midii aanu burin ahayn aanu fasahaadin ahayn ka markuu kaa helo callaqa alxukm caleyh kaasuu xukumkii kaba ratibaya taas buu dee xukumkii bal maalan dee asalkana uu kaba helayey ayuu ku soo gudbinayaayo xukumkii ayuu kaasu markaa ku xidhayaaba wey haddaba waa in lam yejid qiyaaskiibuu ku jiray eeg markii hore nas buu waayey qur'aana xadiid buu waayey ijmaac buu waayey intaasoo dhan qiyaas buu u baahday qiyaaskii ayaa wuxuu eegay ciladiibaa dee waxa ugu horeeya ee dee xukunkan tii keenaysay ama ina tusaysay ciladiiba ah qiyaasaan cillo lahayna ma imanaya intan yare inoogu dambaysa mooyaane isagii buu bal eegayaa in ciladii wax markaas oo bal maalan isagoo eegaya nebi tamar oo kale ka soo qaad ama sharaab kale oo wax la caboo haddana dee wax doorinaya isagoo eegaya oo balkan xukunkiisii doonayo wax cusuboo soo kordhay uu yahoon hore u jiri jirin dee markaa maxaa asalkii uu helayba uu noqonayaa khamradii iyo dee ilaahay qowlkiisii inama alkhamru walmaysiru tacliilkiina dee waaba kan oo aayaddii qur'aankahayd awsaaftan ilaahay inoogu sheegay ee waxyaalihii khamrada laynooga xarimay waa wax lagu yaqaanayne maaha inuu inoogaba warramayo waxayo waxaasay leedahe waa ciladii waxan wixii loo xarimay weeye de markaa wasfigaa uu helay ayuu haddana ku eegayaa bal iyadii dee waxa weeyaan oo haddii markaa cilada nafteedii laga helo xukunkiibuu saa kaba qaadanaya haddaba markaa kol ciladii mansuusay noqon hadduu taa waayo ciladii mustanbadada ahayd buu u kici kol kolna ciladii baabayn dee ama noqonaysaa mid dee keliya ha noqoto ama mid ay dee awsaaf dee tacaduday lahaaba ha noqotee laakiin iyada nafteedii u ikhtibaar baa ku imanayuu leeyo dee shuruudeedii in laga helaayo soo maray inay mudarida noqoto oo dardigii iyo cagsigiiba uu ka wada helayo iyo in suwar ay buraysaa ay jirto haddii suwar ay buraysaa ay jirto marka wuxuu arkayaa inay dee ama jus cilo noqonayso kolle cilo dhan aanay ahayn wixii kale awsaafee maxalku lahaa iyo ta'hiirka lahaa xukunka dee waxa weeyaan salban wa wujuudan ayuu markaa ku soo biirinaya marka ikhtibaarkan uu sheegayaana waa ciladaa u arkay iyadoo mudaridaa ciladaa u arkay iyadoon qadxi ku imanayn qawaadixdii aynu soo marnaya ciladaa u arkay marka ay joogtona xukunkii inuu joogo marka meesha ay ka baxdana xukunkuu kaba baxayo tiibuu markaa xukunkii ayuu ku xidhaya oo xukunkii keenaysay buu markaa naaziladii siinaya intaasoo dhan buu waayey oo ujeeddadu qiyaaskii qiyaasu cillo iyo dalaalad iyo wixii ama qiyaasu cillihii waa waayo qiyaaskaa aynu soo marnay qiyaasu cillo ahaa cilladu mansuusa ha noqoto ama mustanbadee ma helin callada bilashbaahi wuxuu ku cilaynayaa oo cilladii kaba dhigayaa ashbaahdii addaalati tilmaamaysayna tusaysay cala alxukmi xukmka calaa maa qadamnaa si aan olab hore soo maray halkan laba ciro cibaaraa fain lam yajid calala biashbaah dambana way noo dambaysaa laakiin tan hore horta wuxuu gaba jeedaa uun qiyaaskii cillo iyo qiyaasu dalaalana waynu soo maray qiyaasu dalaalana cillada nafteedu kumay sugnayne wax cilladii tilmaamaya oo in cillada wujuudkeedii tilmaamaya ayaa meesha jirtoo lagu tacliilinayay ee wujuudka cillada ee waxaani tilmaamayna wuxuu tilmaamayay xukumkii markaa inuu jiruu tilmaamayay ama ahar cilladii ay leedahay ha noqoto ama xukm ciladii ay leedahay haba noqoto bal maalan taas oo kale ama wax laazim ciladii laazimaya haba noqoto ama si kitaabkan kusoo maray khasiiso khasaaistii cilada kaba mida haba noqotee wax aan ciladii ahayn laakiin ciladii ina tusaya ciladii tilmaamaya ayaa meesha jiray taas haddaba haddii uu ciladii dee asi waayo ama mustanbad ha noqoto ama ha noqoto mansuusee wuxuu u kacayaa kaa isagu ciladii daliilka u ah qiyaaskii dalaalow xaggiisii uba kici ashbaha kaba cabiro laakiin qiyaaskii dalaalow gaba jeeda marka kaasuu ciladii kula soo bixiyo dee haddii taa uu helo xukumkii waa kaba ratibi fain lam yajid haddaanu helin oo kaasna callala bilashbaahi san baa imaka nusqooyinkeenna taalla daar waxaan filayaa xataa daar kutub cilmiya waa say taale laakiin dabco kale oo caalam lkutub dee kollay dabca la yidhaah ay madbacaysay oo ama ay nashrisay uu lana socdo takhriij kitaabku uu leeyahay oo gumaari leeyahay uu laba socdo adigu takhriij kitaab weeye laakiin matnigay la madbaceeyeen kitaabkeenan takhriijkiisa weeye ayaa lafdigu wuxuu aha bilashbahi halkan jamaca de bedelkeeda bilashbahi waana kollay waxa daahirka ahoo horaynu u soo maray qiyaasku inay qaybo uu qaybsamo qiyaasu cilo qiyaasu dalaala iyo qiyaasu shabah waa tanna bal ashbahna dee haddii ashbahii ashbah laguma jamciyo oo kale mdee shabah baa ashbah laguma jamciyo waa caadi ee taa hore un baan dee yar kala duwaynaayo taa hore dalaalay hayde qiyaaskii aynu soo marnay ashbaah ama shabah qiyaaskii inuu yahay isagaana dee ashbahnimo haddaan nidhaahno sida caalam alkutub waxay noqonaysay inay waa wuxuu kulansanayaa bal maalan ama waxani shaygani laba shay buu midba wax ka shabahayaa laakiin mid buu u shabahiisu u badan yahay oo xagga marka la eego xagga shabaha mid dhinac ahaan buu xiga oo bal maalan waaba isagoo midna saddex wasfi ama saddex jaanib ka shabahaya midna laba jaanib kaba shabahaya saddex wasfi buu la wadaagsaday midna laba wasfi buu la wadaagsaday kaa dee bal maalan karat ulashbaah ama shabahiisu u badan yahay ee xagga awsaafta ka dhaxaysa isaga jaanibkiisa iyo xoogga leedahay ayaa bal haddii wax kale la waayo waana qiyaasyada nooca ugu daciifsan sheekuna isaguu diidanaaba sheekhan kitaab kale oo kaa wax laguma sugayo ee cillo xukumkii lagu jamciyaa labadii laysugu geeyaa ma jirtu ina lahaaye bal hadduu wax kale waayo weeye oo dee xukumkiina uu u baahanyay markaasuu haddana shabaha eegi laakiin sheekhu waaba kan qaydka raaciyo in kaana hadduu yahay niman yaraa cidda ictiqaadinaysee qabta mujarada shabahi shabah mujaradkuun in qiyaas uu ku sugnaanayo ama wax xukum lagu lagu qaadanayo ama wax la isbaaleshinayo hadduu qabo weeye waayo sheekhu taa ma qabin marka bal waxa weeye fain lam taslam lahu haddii aanay u badbaadin haddaba cilatun fi اlasli markuu duruqda iyo masaarigta iyo wixii wada maray cilo asalkan ku sugan maada naasiladu waa farac bay noqonaysaa waa farac ee asalkan uu isleeyey waa la xukun cilo kuba suganba hadday u fayoobaan weydo calimu wuxuu ogaanayaa ana alxukma xukumku maqsu xukumkan asalku leeyahy maqsuurun cala alasli asalka inuu ku kooban yahayoo laa yatacaddahu oo ujeeddada eeg markuu awsaaftii iyo waxyaalaha maxalku lahaa asalku lahaa isu begeeyey ayaa mid u badbaada oo qadxi uga badbaaduu waayey marka haddee cilla ma jirto uu ku gudbiyu naasiladan bal maalan xukumkaa asalkaasi lahaa naasiladan uu ku siiyaa ma jirto marka wuxuu garanayaa xukumkan asalkani leeyahy inuu xukum isaga ku kooban yahay oo aanu isaga dhaafahaynba oo oo ujeeddadu laa yatacaddahu waa laa yatacaddaa ila alfarci almadluubi xukmu farcan ama naasiladan xukumkeedii doonayay inaanu u gudbahaynba marka maxay noqonaysaa waa inuu wax kale iyo daliil kala doondoono waaba kanoo wain lam yajid haddaanu helin fi lxaadiثati xaadiثadii iyo dhacdadan waa halkuu naasilada kala cabiray daliilan daliil yadulhu tusa calayha iyada korkeeda waa xukumkeed min jihati sharci xaggii sharciga uu ka waayo cilana way umay fayoobaan asalkiina wuxuu arkay haddii xataa cilo uu leeyahay inay qaasiro taho isaga un mooye wax meel kale aan lagaba helahayn saa daraaddeed qiyaas aanu halkaa kaba imanayn baakaasu arkay wax daliilo uu caadisadan xukunkeedii tusana muu helin laa nasan wala stimbaadan hadda ha noqoto nas ahaan iyo lasoo bax ama istimbaad haba noqotee marka caynkaasa ee daliil kale uu waayo ayuu alqaahu wuxuuye waa imaka waxaan damiirkan dee mudakarkaa amaan ugu celinaynaa madkuur ahaane wa abqa almadkuura min alxaadiثayni xaadiثa inoo horeysay naasira inoo horeyso abqaahabay ahaan layd laakiin waxaa lasoo sheegay waa madkuurkaasoo xaadiثadii ama naasiladiia wuxuu ku daynayaa calىa xukmi اlasli fi اlcaqli waa istisxaabkii marka dhoweydan kala soo baxnay casharadii inoogu dambeeyey ahaa asalku marka xukumka uu leeyahay xaggii caqliga oo dee ti bara'atu dima ahayd ama istisxaab cadam اlasli ahayd inaan xukum meeshu jirin oo dee waxa weeyaan qabla dee intaas adigu bal waxa weeyaan wax xukumoo jira oo dee sharcigii kale adaanu jirin ruuxiina dimadiisu waa beri oo wax takliifoo korkiisa saaranimo jirtee kaasuu kuba ku baaqi yeelaya calaa maa qadamnaha ujeeddadu waa maxay saan soo horraysnay waa baabkii istisxaabkae markuu wax kala waayo muxuu kacayaa istisxaabkii istisxaabkiina waxaa kaba mid ah waxyaalihii uu kaba imanayey waa istisxaabu cadam اlasli waa taa ay albaraa markaa alasliya ama albara alcaqliya ay kaba cabiraan bara'atu dimo ujeeddada waa cadam alxukm unbaa macnihiisu noqonaya inaan xukum jirin waayo wax bedelo maynaan helin wax dooriyo maynaan helin wixii horena cadam alxukmi buu ahaa ruuxan in dimadiisu wax laazima ama wax takliifa ay ka beri tahay buu ahaa istisxaabkii ayuu bal maalan markaas u kacaya dee haddii ay noqoto markaa ashyaadii iyo acyaan waxani uu noqdona hadalkiiba inoo soo noqonaya ashyaada asalkoodu muxuu ahaa ma xadriba ma tawaqufba ma ibaaxa taasna halkaasay markaa meelahana imanaysaa bal taasi waa tartiibtiiyo dariiqad raacaysa marka aad doonayso inaad masale eegto baabu qowli fi taqliidi alqowlu fi bayaani ma yasuuqu fiihi taqliidu wma laa yasuuqu waman yasuuqu lahu taqliid waman laa yasuuqu waa tacbiir ama cibaaro dheer baan leeyahay tarjamo dheer laakiin horta nusqooyinka qaarkood waxaa ku sugnaa halka hore iyadoo baabka la gooyo oo la yidhaaho alqowlu fi taqliid oo cunwaan guud ay tahay markaasna deeta la raaciyo baabu bayaani maa yasuuqu fiihi taqliidu wamaa laa yasuuqu iyo ilaa inta ka dambaysa taas baa nusqooyinka qaarkood tarjamadeedu ay ahayde bal taqliidkii hadalkii lagaba hadlayey taas buu baabkeedii yahay oo taqliidkii de ijtihaadkii waa inoo dambeeyaa barhkood ijtihaadkay horraysiin jireen oo taqliidkii way u dambaysiin jireen ee isagu ijtihaadkii buu dambaysiiyey markaa iyo fatwad iyo isirti adigu de waa ijtihaadkii wixii kuba xidhnaa taqliidkii buu soo horraysiyo casharka maanta bal wixii aan ka gaari karna aan arkaynaa haddaba xagga taqliid luqada dee waxa ay tahay oo laga soo qaatay ama uu ka soo jeeda alqilaada alqilaadana kuusha iyo tusbaxayo waxaan luqunta la gashado ee hareeraynaya luquntiibaa qilaado lagu magacaaba oo taqliid ulhadi oo kale alqalaa'id qur-aankana ay nooguba sugnaatay ama axaadiidana dee qallada alhadyi iyo geel buu rasuulka ilaahay luquntii wuxu sudhaya waxyaalahaas waa wax luquntii looga laalaadinayo loo sudhayay ahaydba oo taqliidku markaa wuxuu noqonaya wadcu shay fi lcunuqi muxiida bih shay la dhigo luqunta isagoo dee luquntii hareeraynayo waxaa luquntii ruuxa loo sudhayo ayaa taqliid luqada la yidhaha waa luqadan ugaba jeednaa kolkol dee markan waqtiyadan dambena taqliid oo kale ama horeba waa loo isticmaalay taqliidkii iyadooy tahay macnaa tafwiid haddii la yidhaho dee qallada ilayhi اlamru oo kale arrinkii ayuu dee nisi wuxuu daynaya waa xil uu qaaday oo luqunta u sudan oo kale ayuu noqday arrinkii buu loo dhiibay oo xilkaasaa la saaray oo isaga dee la tafwiidiyo xaggiisii taasna taqliidka waa la yidhaha laakiin xagga istilaaxa sheekha inoo sheegi doona waa waxaan de baabkuba u baabaysan yaheen arki doonee luqada laakiin macnaha hore taqliid taasba weeye marka wuxuu idhi alqowl waa qowlkii iyo kalaamkii lagaba hadlayey fii bayaani maa kii caddayntii yasuuqu uu bannaanaa fiihi isaga fiigiisaa taqliidu wixii dee in ruux ruux kale kaga daydo ka qaata isagoon xujadiisa ogeyn ay bannaan tahay oo waa marka la eego xagga waa masaa-ishii iyo waxyaalihii axkaamtii iyo wamaa laa yasuuqu waxyaalaha ee loo baahan yahe yaqiin iyo ictiqaadee taqliid isagu aanu gelahayne xaggii axkaamtiya taasi waa qaybta hore maadii weeyeyne maada waxaa loo isticmaalaa waxaan caqli lahayn ayaa maadu ay ku dhacdaan waman yasuuqu wlqowl fii bayaani man dad caddayntoodu weeye waa ruuxii caaqilka ahaa yasuuqu lahu uu banaanaa ataqliidu iyo waman laa yasuuqu ciddaan u banaanayn oo markaa fiqrada horta taqliidkana wuu noo tacriifin doonaa luqa ahaana anaaba tacriifiye wuxuu leeyahay halkan laba qaybood baa inoogu imanaya qaybta hore waxa weeyaan markay noqoto axkaam waxa taqliid geli karo oo uu ruux ruux kaleba dee qowlkiisii isagoon xataa xujadiisii iyo daliilkiisii ogaan amaan xujadiisi iyo daliilkiisii ogeyn uu ka qaadan karo oo saas iyo waxaan iyadu maxal taqliid ahayne cilmi iyo yaqiin loo baahan yahay oo iyada taqliid aanu gelayn waa taa axkaamtii ta hore mantuna waa shaksigii dadku isku mid maaha ruux mujahi mujtahida meeshii jira ruux caamo ah ama dee aqoonba haba lahaadee laakiin xad ijtihaad aan gaadhin baa jira waa ciddii inuu muqalid noqdo ama cid kale qowlkiisa inu xujadiisa ogeyn qaata ay u bannaanayd ee saasna dee waxa weeyaan wuxuugu camal falaya masaa-ishii iyo cidda dee iyagu nadar buu iyo ijtihaad buu ehel u yahayoo markaa inuu taqliid la yimaado bal suurooyin kooban oon sheegi doono oo weliba sheekhu midna aanu kaba ogolayn mooyaane kitaabka aan ahayno ab waxa weeyaan aan taqliid uu banaan yahay aanu u bannaanayn intaas buu baabkeediya waa markaa masaa-ishii iyo dadkii ama waxa weeyaan kunaa muqalid noqon kara iyo kumaan dee taqliid loo ogolayn masaladee iyo xukumkeebaa taqliid meeshii gelaya iyo xukumkeebaan taqliid gelayn waa intaa wqad bayanaa waanu caddaynay aladilata adilada alatii adiladaasoo yarjicu ilayha uu laabmaya almujtahidu mujtahidku fii macrifati اlxukm oo imakaaba dee tartiibteedii aan soo aragnay dee kalaamkeedna waa inoo horeeyeyba wabaiya halkan waxaa hadhay alkalaamu hadalkii lagaba hadlayey fii bayaani maa kii caddayntii yarjicu ilayhi u laabmayo alcaamiyu ninkii caamada ahaa fi lcamali xagga camalka dee wuxuu ku camal falayo wuxuu u laabmayo oo dee waa halku kaba qaadanayo umuuraha waxaan uu ku camal falayo wahuwa taqliidu taqliidkii weeye wa jumlatu isaga jumladiisu macnaha jumlada wuxuu uga wadaa cibaara aynu kitaabka maraba ku soo aragna weeye jumlatu lkalaami fima dukira marka la eego hadalka laga hadlayo waxaa imaka ee taqliidkiya kunkuurkiisa iyo khulaasadiisu maxay noqon ana taqliida waa tacriifkii taqliidku qabuululqowli qowl oo laaqbalaa la yidhaah dee qowlkuna waa qowl lgayri weeye waa cid kale oo dee saasaabay halkan tacriifyadu way badan yihiinbe barhkood ay yihiin qabuulu qowlilgayri gayr qowlkii oo la aqbalo min gayri daliilin min gayri macrifati daliilihi weeye iyadoona daliilkiisa weyn oo macnaha dee nin caalimabad u timi masalaad weydiisay waa xaaraan buu ku yidhi in wixii uu u xujaystay ee u ictimaadsanayey ama uu u dariishanayey inay xaaraamtay kuuma sheegin aadna maba garanaysid oo ma ogin hadalkiisii uhi waa xaaraam ama waa xalaalun baad qaadatay taasaad aqbashay taqliidkaasaa la yidhaah waa ruux kale qowl uu leeyahay oo la aqbalo adigoo meeshuu ka soo qaatay ama daliilkiisii anagan hadduu daliilkii caddeeyo uhi dee ilaahay baa saa yidhi ama rasuulkiisii baa saa yidhi oo kale walow dee ninkan caamadii kayfiyada ama dalaaladaas iyo halka uu naskani uu ka faa'iideynaya xukunkan awqaad in badan ay kaba qarsoonaanayso haddana kole dee xujadii la sheegay daliilkii la sheegay taasi itibaac baabay noqonaysaaye waa iyadoonad garanayn daliilkiisii ood qowlkii un iska qaato sida dee dadka qaaliban ay yihiinba taas baa taqliid la yidhaah walaxkaamu axkaamtu calaa darbayni laba nooc weeye laba qaybood caqliyin wa sharciyin mid caqliya iyo mid sharciya caqliga wuxuu wadaa waa umuurihii ictiqaadigaha waa umuurihii dee nadarkan ama kownkii hala eego hadday nubuwada oo kale tahay mucjizaadkan uu la yimi iyo umuurahaas dee garashadeediiyo waxaa ogaanshaheedii ha kuba xidhnaato waa umuuraha dee ictiqaadigu iminka caqliga u wadaa sabal maalan ilaahay wujuudkiisa oo kale caalamkani inuu wax xaadisa yahay oo dee tagayurkiisan laga qaadan ilaah wujuudkiisana dee bal markaa sancadiisan ne waxani iskamay ahaanuun waxna in waxa weeyaan xataa taas sancadiisan iyo kownkan iyo waxa ilaahay u abuuray shay kastaaba ayadu yahay oo lagu garto dee waxa weeyaan laguna sugo saaniciisii ama laguma garto oo kale waa dee shaygan uu leeyahay waa caqli oo waxa weeyaan waana waxaa ictiqaadigaaba wujuud saanic iyo dee bal maalan taas oo kale ama wujuud lkhaaliq iyo rasuulkii ilaahay oo kale ama rasushii oo kale sidqigoodoo dee ciddii markaa la joogtay mucjizaadkan ay arkayaan cidi aanay la iman karahayn ee dee daliilka waa inay ku sheegayaan oo waxan ay la yimaadeen run ay ku sheegayaan waa aayad iyo xujo iyaduna muuqato oo kaleo ee ruuxuna caqli ahaan iyo garashaan uu ku hadheelayo bal markaa taasuu caqli u wadaa midna waa sharciga waa axkaamtan kale markaa wuxu uhi faamal caqliyo wixii caqliga ahaa mutakalimiinta ah waxyaalaha kususoodiya hadalkooda ku soo arortay adilo ahayd badan ay kaba qarsoomaysa wuxoodaas ha ogaado ha barto bal dee waxaasoo dhami waa shubaha ay laba yimaadeen wax bal maalan maaha taasi imaka halkan ee waa ictiqaadkii jaazimka ee ruux helay iyo yaqiintii hadduu helay aan taradud lahayn isaga waxyaalahaas waa lagu kaaftoomayaa oo kolley waxyaalaha ay in badanoo mutakalimiinta ka mida ay leeyihin inu duruqda iyo adilada waxa ay yidhaaheen ay leeyihin waxaan ku sugaynaa umuuraha caqiidada inuu ruuxu barto taasi waxa weeye waa wax aan akar alfuqahaana odhan salafkii ummaduna aanu odhan bal waxyaalahaasna waa waxyaalo in badanoo ka mida shubahaad iyo tashkiikiba ay keenayaan ay keenayaan oo iyada taa looma jeedo ee laakiin dee waxa weeyaan garashadan rabbigii uu garanayo tawxiidkii garanaya inay ictiqaadka jaasimka ee yaqiinta ay noqoto rasuulka ilahay ba dadkii ajraaf alcarab ahaa reer miyi dee weligiiba reer miyuun ahayn wax macrifo u bilaabmay dee intaa isgaarkae bii-adiisu ay keenaysay aan ahayn marka ay u yimaadaan iyo shahaadadii la yimaadaan waa ka aqbali jira waa lagu kaaftoomayaa waxaan ay dee kolba waxaas iyo duruda in la barto taas waa waxyaala aan dee waxyaalaha bay yidhaaheen waa taa guudun baa lagu kaaftoomaya rasuulka ilaahi ba waa taa uu kuma kaaftoom jiray ictiqaadka haddii la helo dee kolleyna umuurahan xataa dadkii acraabta way dareemayeen dee samadan inaanay saa un iska ahaan dhulkan buurahan iyo waxyaalahaasi ay tilmaamayaan ciddii dee abuurayso nin reer miyaaba la weydiiya yidhaaheen way ku yidhahan bima carafta rabbaka rabbiga maxaad ku garatay oo markaasuu yihi albacaratu tadulu cala albaciiri walaharu yadulu cala almasiir anasaale haddaan aragna geel oo kale dee neefkii geelaha dhegay tilmaamaysaa iskamay imanun reed haddii la arkana dee socod bay tilmaamaysaa fasamaaun datu abraaj waardun datu fijaaj wabaxru datu amwaaj laa tadulu cala alcaliim alkhabiir haddaba samooyinkaa buruujtale iyo dhulkaa dee duruqdaas iyo fijaajtaale iyo buuraha waaweynba taas oo kale iyo badahaasi miyaanay ilaahay tilmaamahayn oonan ku garanayn ilaahay abuuray oo kale waa nin reermiya marka umuuraha caynkaasi waa saxoo dee waa waxa la wada wadaagsanayo wax taqliid lana ma aha laakiin adilla iyo adilat almutakalimiin iyada meesha ma taalo markaas wuxuu leeyahy falaa yajuusu fii taqliidi ka macrifati illaahi subxaana wa sifaati ilaahay garashadii iyo sifaatkii oo kale wa macrifati rasuuli sala allahu alayh wasalam rasuulka ilaahay garashadiisa la garto iyo wagayri dalika min alaxkaami alcaqliya axkaamtii caqliga ahayd waxyaalahaas iyagu taqliid meeshii ma yaallo weeye wuxuu ku yahay can cubaydillaahi bni alxasan alcambariyi waxaa laga soo naqliyey ninka cubaydullaahi bni alxasan alcambari la yidhaah sheekhu halkan ama qolooyinkan kitaabka inoo soo naqli inoo soo nashriyey inoo dabciyey waa kuwan tarjamadiio kooban ay noo dhigteen cubaydullaahi ibn alxasan ibn alxusayn alcambariyo cambarna waa reer tamiim kaba mida ama jirib kaba midaa wey qaadin qaadi basre ayuu ka ahaa min alfuqahaaءi اlculamaai bilxadiid waa nin faqiiha oo xadiidna caalim kuba ahaa walow aanu dee hada nin horena weeye dadkii lamidka ana صaxiixayn iyo kutubta aad bay uguba badan yihiin riwaayadiisu aanay saa u badnayn صaxiixayn bukhaari meel kuma laha malaa dee صaxiixa marka la eego muslimna xadiid keliyo janaa-is kaba midoo abu salamata bnu cabdilasad dhimashadiisiyaa zawji umi salama ayuu ayuu leeyahay xadiidkaa keliyaa صaxiixa muslimna laakiin min saadaati ahli lbasrati fiqhan wa camalan taasba bal qiso yaroo kooban oo kolley insaafkii culimadii waxyaala tilmaamayay oo kutubtan taraajimtiisu ay dhigaan ay kaga mid yihiin labada tahdiib waa tahdiibulkamaalka uu leeyahay marka la eego mizi oo kale oo dee kolley dabacadkiisu waa kala duwan yihin walaa dabcooyinkiisan uba fiicanti markii hore ay bashaar iyo soo saareen waxa weeyaan bashaar cawaad macruuf oo kale iyo dhowr iyo soddonka ay ku madbaceeyeen iyo mukhtasarkiisa tahdiibu tahdiibe xaafid ibnu xajar leeyahay iyo taarikhu lislaam iyo taarikhu baqdaadi me taarikh adigu taarikhu islaam iyo waa wax ku wada sugan waxay soo naqliyaan iyadoo dee basre markaa uu qaadiga kaba ahaa cabdiraxmaan ibnu mahdi oo dadkii wax ka wariyey ahaa imaamkaas iyadoo janaasana ay joogeen baa markii nacashkii la dhigay ee uu fadhiistay ayuu malaa masalo weydiiyey cabdiraxmaan ibnu mahdi baa masalo weydiiyeyo masaladii buu si ku jawaabay markuu ku jawaabay ayuu yihi aslaxaka allahu dee waxa weeyaan alqawl alqowlu ayru ma hayru maa qulta way masaladan dee saa tidhi ma aha waanan tilmiidkiisii oo kaba yar oo kale markaasaa u fuurariyaa la yihi madaxa waa fikiray markaasuu yihi dee waxa weeyaan sadaqta alqowlu maa qulta idan arjicu ilى اlxaqi waana saagir laan akuna danaba fi اlxaqi axabu ilaya min an akuna ra'sa fi اlbaطil oo cibaaradaag hadalku waa saa aa tidhi waana nin aada ugaba yaraa xaqaan dib ugu soo laamayaa anigoo dullaysan markaasaa muxuu yihi laan akuna danaban fi lxaqi inaan dabadhilif xaqa aan haado ujeeddadu xaqii anigoo ku sugan aan meelaha ugu dambeeya kuma sugnaado ayaa axabu ilaya min an akuna ra'san fi lbail aan ka jeclahay inaan noqdo dee madax anigoo dee waxaan kuma jiraa dee baail uu yahay oo kale laan akuna danaban fi lxaqi axabu ilaya min an akuna ra'san fi lbail oo waa insaafkoodii masaladii markay taas mu or taasoo dee bal ma imankaad taa odhan iyo magacaaga wax noqon iyo waxaa waana sheekii kana maaha sheekii dee waqtigaas imaam ha ahaade daba waqti dambe markaasuu leeyahay arjicu ilى اlxaqi wa ana saaqir oo taasoo markaasuu yihi an akuna danaba fi lxaq axabu ilaya anigoo dee danab noqde danab waa dabada taas baa la yidhaah axabu ilaya min an akuna ra'sa fi lbail inaan madax noqo lakin wuxuba bailiyo ujeeddada aan dariiqigees marsanay waxaan ka jeclay taas an akuna taabic noqdo ujeeddada anigoo matbuuco laakiin waxay guba aan u hagaagsaneyn ayaa waxaan ka jeclay inaan taabic noqdo weliba taabic meel damba iyadoon xaqi kuma sugnahay waa cambari kolley dee hadaladiisa ay kaba soo naqeen masale inoo dambaysa oo takaaful adila waxyaalo barhkood ay wax kaga sheegeen laakiin tahdiib tahdiibna kuma sugnayd si wuxuu kasoo laabmeen haddaba markaa ninkaasoo kale muxuu yihi yajuusu taqliidu fi usuuli diin usuulu diinna taqliidku waa banaan yahay wahada khadawn waa qowl khadaa buu leeyahi liqowlihi tacaala ina wajadna aabaana calaa ummati waina calaa ahaari mubtaduun qolooyin gaala a dee qowlkood iyo wixii dembigood ilaahay isagoo kaba hadlaya inay saa yidhaaheen uu yidhi oo yidhaaheen aabbayaasha ayaan helay calaa ummatin iyagoo diin ku sugan lafdiga ummada dee macaani dhowra oo ay diintu kaba midtuu yimaadaan weliba dhowr macna ay qur-aankii nooguba sugan yihiin waina anaguna calaa ahaarihim raadkoodii oo aabbayaashayada diin baan kusoo gaadhnay waxbay kuma sugnaayeen diin bay kuma sugnaayeen waa wixii dee baadilkiisana caabudkii ay kuma sugnaayeen anaguna iyagii baan kuba dayanayna taas markaasaa fadama ilaahay wuxuu ceebeeyey aqwaaman aqwaam itabacuu raacay aabaahum aabbayaashood fi diini diintii kaba raacay oo dad yidhi un anagu dee waaye wixii aabbayaashay iyo awoyaashay aan kasoo gaadhno baan kuba sugnaanayna ee iyagii baan ku dayanaynaa waa jan dembi baa u yimi fadalla taasi wuxuu tilmaamayaa calaa ana dalika laa yajuusu inaanay dee itibaac sidaasa iyo raacid sidaasi oo nooc taqliid caynkaasi aanu bannaanayn lianna dariiqa hadihi alaxkaam wuxuu leeyahy axkaamtaa dariiqeedu oo alcaql waa wax caqliga maselkeeda caqliga ah waa nadarkan iyo waxyaalahan iyo dee sida bal maalan sifaatka ilaah hadday noqoto hadday noqoto bal maalan ilaahay dee wujuudkiisii oo kale kownkiisa dee qur-aankana waata laynagu soo celceliyo samooyinka iyo dhulka iyo badahan iyo dabaylahan iyo waxyaalahaas ilaahay leeya de waxay tilmaamayaan ay daliil u yihiin ilaahay khaaliqa ahaa ilaahay abuuray bay ay markaa daliil u yihiin haddaba dariiqa axkaamtaasi caqliga weeye wannaasu kulluhum dadkuna dhammaan yashtarikuuna fiiha halkan wuu ka wada dhexeeyaa way wada leeyihiin falaa macna litaqliidi fiiha halkan in la yidhaha taqliid baa meeshii imanaya macna kuma jire laakiin ujeeddadeenu ma aha uun waxaa adilat almutakalimiin in waxaan la yidhaha taasaa macrifadii ah oo lagu sugo waxoo waxyaalaha ay adilada kaba dhigteen waa garashada iyo ictiqaadka jaasimka yaqiinta aan leexleexad lahayn shubha iyo wax la geliya ruuxii aan kaba dhaqaaqayn bal ruuxii isagoo dee waxa weeyaan kaas caamadaan adiladoodaaba ahayn intuu ku dhegan yahay bal iyagu waxyaalaha dhegenidoodii mid aad iyo aad ugaba badan mutakalimiintii uu markaa xataa haddii la googoynaya inaanu ka dhaqdhaqaaq ahayn yaqiinsan yahay taa fasl waa ma sharciyo xukunkii sharcigaa fa darbaani laba qaybood weeye darbun darbi nooc yuclamu la ogyahay daruuratan daruur ahaan min diini rasuuli salى اllahu alيه waslm rasuulka ilahi diintiisa horeynu usoo maray waxyaalahaas horeynu usoo maray cilmiga faa'iideeyo dani faa'iideeyo macnuu waxa weeye waa wixii isaga garashadan la garanayo dadku garanayaan aanay nadar iyo istidlaal ku xidhnayn inaad waxyaale u daliishatood markaa halkaa macrifadiisii gaadho macrifadiisana khaas iyo caamba la wada wadaagsanayo waaba kan tilmaamaya ka salawaat alkhamsa dee salaadaha shantii inay farad yihiin oo ay tahay ciyaalka yarinimo way ogyihiin dadka aan waxba weligood dhigin majlis ama dersi aan marna xaadirinba way garanayaan wa zakawaati saka inay waajib tahay arkaanta islaamka kaba mid tahay wa soomi shahri ramadaana walxaji wa taxriimi zinaa zinada inay xaaraam tahayna dee waxa weya cid kastaaba way og tahay wa shurbi lkhamri khamrada cabitaankiiiyo waama shubaha dalika waxyaalaha daruuro ahaan looga ogiyay diintii weeye waxa weeyaan aan istidlaal iyo barasho iyo waxyaalaha wax lagu ogaado aan ahayn fahadaa nooca laa yajuusu taqliidu fi isaguna meel taqliid maaha maxal taqliid maaha dee waaba la wada og yahay oo taas yar iyo weynba waa tan la garanayan waxaan tacalum iyo iktisaab ku iman ahayn lianna naasa dadku kullahum dhammaantood yashtarikuuna way wadaagsanayaan fii idraaki haleelkiisa iyo walcilmi bihi garashada la garto falaa macnaa litaqliid fii kaasna maxal taqliid maaha oo umuuraha aan nadar iyo istidlaal ku xidhnayn een ka dhalanayn barasho iyo waxyaalahaas aan waay lagu ogaado aanay ahayn yaryo weynba waa dadkao dhan baa wadaagsanaya iyadna maxal taqliid maaha wadarbi midna waa nooc laa yuclamu aan la ogeyn ilaa binadari walistidlaal nadar iyo istidlaal horeynu usoo maray tacaariiftooda oo kale waxa ay yihiin dhammaan kitaabka inoogu wada sugnayd waa iyada fikirkan intixaalkiisii lagu fikiro la rogrogo umuuro loo deliishado dabadeedna halkaa xukumkiisii laga soo saaro ka furuuc اcibaadaati cibaadaadka maha cibaadada guud maaha oo salaadii iyo soomkii iyoba cibaadaadkii guud bay ka mid ahay waa furuucdoodi iyo masaa-ishoodii furuucdahayd wlmucaamalaati iyo mucaamalaadka furuucdeeda iyo wlfuruujiya iyaguna oo axkaamta dee furuujta ilahda munaakaxaadkanba kaba midiin wlmunaakaxaati wagayri dalika min alaxkaam fahada kaa yasuuqu nooca darbiga haadaadu ishaaradu taasay u laabme yasuuqu fiihi taqliidu waxaa jaa-isa oo banaan dee ruuxii isagu macrifo iyo nadar ehel u ahaana waa inuu ijtihaado kii aan heerkaa gaadhinna inuu cid kale qowlkoodii oo lagu kalsoonyay qaato oo uu saa ku aqbalo ayaa isagii u bannaan wey وxukiya can abi caliyin اjubaaئiyi waa ninka muctaziliga inu marar soo maray anahu qaala in kana dalika hadduu waxaasiiya darbigan haddawaa noocan isaguna aan hayno mima yasuuqu fi اlijtihaad wax ijtihaad ku banaan yahay oo ujeeddadu waa masaaishii ijtihaadga ahayd jaaza in taqliid waa ku banaan yahay wain kaana mima laa yasuuqu fi اlijtihaad waa masaailka nas sariixa kuba yimi oo ixtimaal aan lahayn waxaa ku yimi ijmaac baa kuba yimi laakiin dee ninkan caamadii ijmaac iyo waxaa warba umaba hayo haddaba hadduu yahay noocan ijtihaad marka la eego dalaaladiisan ama daliilkiisan aanu ijtihaad ku banaanayn lam yajus iyadu in taqliid kuma banaanayn ruuxu sidiisaa ku ogaaday laakiin taasna way adkaanaysaa oo masaa'ilkan dee lagu ijmaacsan yahay he waxa weeyaan ijmaacoodna la og yahay ama nas uu cadi uu kuba yime laakiin aan masaa-isha waaweyn ahayn dadkii caamad ahayd barashay uga badnaa uga baahnaanaysaayo markaa taqliidku waa u banaan yahay wadaliilu calaa maa qulnaahu in daliil noocan kubame taqliid ku banaanya waxaa u daliilay qowluhu caza wajala fasaluu ahla dikri in kuntum laa taclamuun haddaydaan idinku wax garanayn dadka ahla dikriga wax weydiiya ولأنa low manacna haddii aan mancino oon hor joogsano التaqليida فيhi nooعa aan idhaahno isaguna sida nooca hore usuusha diinta ahayd ama dee caqaa'idka ahayd taqliid ma jiro taas aan idhaahno taqliidkii hor joogsanoon mancino laxtaaja wuxuu u baahan laha kullu axadin ruux kasta ilaa tacalumi dalika inuu umuuraha barto umuuraha barashadu maha tainlen oo kale ee waa barashadii ijtihaad ruuxa uu ku gaadhayey ee isagu uu u suubanayey ama ehel u noqonayay inuu ijtihaado waana taa bal isticmaalkii adiladeeg hawsha uu leeyahay iyo waxyaalihii uu u baahnaay in imaka casharka kusoo bilownay oo kale noocaasna waa barasho waqti dheer ruuxa kaba qaadanaysa hawl weynna looga baahan yahay iyo dadaala weyn marka wuxuu leeyahay taasi u baahan la wa fii ijaabi dalika waajibin la waajibiye tacalumka caynkaas ee dee waktiga dheer u baahanna qadculmacaashi noloshii oo la gooyaaba kuma sugan dadka inay hawlahoodii fara kaba qaadaan inooy markaas dee cidi u shaqayma weydo wahalaaku lxari wanasri wazarci xarigii iyo sarcigii xarina waa islaam adigu waa iskune xarigii iyo nasrigii ujeeddadu waa waxaa dee dadka macaashkooduba ahaa markay cidi ka shaqayn weydo sanado dhan waxaan lagu jiro dadkii oo dhamina xagga ay u wada kacaan wixii oo dhan baa fadhiisanayaba oo adduunyadii baaba kharaabisuu kaba cabirayo fawajaba an yasquda marka waxaa waajiba qowlkaas iyo dee in la yidhaha iijaab noocaasi inuu dhaco intii kartay waa sax waxaan karaynaa camalkooda waa taqliidkaasun faslun taasi waxayd waa masaa-ishii imanka dadkiibu u gelaya wa ama man shaksiga yasuuqu lahu taqliidu inuu cid kale qowlkooda isagoon xujadiisii ogeyn qabsaduu qaataa ay u bannaan tahay fahuwa alcaamiyu waa ruuxa caamada ah wahuwa اladii kii weeye kaa caamigii laa yacrifu aan garanayn duruq alaxkaami sharciyati axkaamtan sharcigaa duruqdan dee adiladeeda ah ee markaa xukunkeedii tafsiiriga ahayd inta duruqda la adeegsado xukunkii tafsiirigaa masaa-isha juزiyaadka ah loo matalan looga qaadanayo ama dee lagu siinayaba ka aan garanahaynba weeye fayajuusu waxa banaan an yuqalida inuu qabsado oo uu markaa caaliman ruux caalimo qowlkii wayacmala uu ku camal falo biqowlihi qowlkiisa uu ku camal falo taas baa u bannaan waa wuxuu karayey weeye ilaahayna laa yukalifu llahu nafsan ilaa wuscaa buu yidhi intaa wax ka badan ma karayo fasaluu ahla dikri in kuntum laa taclamuunna waa yidhi alaa sa'aluu id lam yaclamuu fainamaa shifaau lciyi su-aal taasna rasuulka ilaahay baaba xadiidku yidhi abi daawuud iyo kuba sugnaa marka wuxuu yihi taas wey waqaala bacdu nnaas dadka barhkood ba waxay dhaheen laa yajuusu ruuxa uma banaana waa waxa weeyaan taqliidkii xataa yacrifa ilaa uu garanayo cilat اxukmi xukumkan ciladiisa cilada wuxuu ga wadaa maaha ciladii qiyaaska une waa mustanad اxukmi ninkan caalimkii markuu leeyahy waxani waa sidaa waa waajib waa xalaal waa xaraam uu leeyahay waxan uu xujaysanayo waxan uu u daliishanaye mustanadkiisa ah ilaa uu ogaado taqliidkaasi uma banaano laakiin taasna dee waa takriif iyo shay cusri adagi kuma suganyaho bal waxaa dhici karta inaanu fahminba waxa uu yahayba haddii xataa loo sheegeen wadaliilu calaa maa qullahu waxa u daliilo saacaan idhi oo maxay ah ruux kol hadduu caamo yahay ama aqoonba haba lahaadiyo xaddal ijtihaad gaadhin oonu u subanayno ama ehel u ahayn inuu adiladii toos uga qaato axkaamtii kala dunayd ugaba qaato isagoo duruqdeedii la yaqaanay maraya aanu ehel u hayn oo taa aanu karahayn inuu cid kale qowlkoodoo qaatoo dee caalim ah mujtahidaa loo jeedaa maha shaksi kastaba ee waa ruuxii mujtahidkaa qowlkiisii qaataa inay u bannaan tahay waxa u daliili waxa weeye huwa anna inagu low alzamnahu kan caamada ah haddaan laazimino xataa suuradii dambe macrifata alcilati mustanadkii xukumka inuu garto adda ilzaamkaasi wuxuu keenayaa ilaa maa dakarnaahu wixii aan soo sheegnay oo maxay ah dee inay mudday taasi uga baahan tahay inuu hawlihiisii faraa ka qaadaa meeshii iman dadkiina ay saa wada yeelaan mid kastaba taasaa laga doonayaa baa la yidhi markaa waxay keenaya waxaan soo sheegnay oo min alinqidaaci can ilmaciishati gu'itaankii maciishada lagaba go-ayay ah ayay taasi dadkii ku keenaysaa wa fii dalika kaafigiisana waxaa ku sugan alinqidaac can ilmaciisha kharaab dunya adduunyadii oo kharaabta markay dadkii oo dhambe ay yidhaahaan jaanibkan aanu dhaqaaqaynaa sanado badanna ay uga baahan tahay waxa inay kuba dhex jiraan fawajaba markaa waxaa waajiba allaa yajiba inaanay dee nooca caynkaasa inuu mustanadkii xukumka ogaado ama isaga uu noqdo mujtahid dee waxa weeyaan toos uga soo qaato axkaamtii adiladeedii markaa dee axkaamtii kala dunayd adiladeedii uu toos ugaba qaato inaanay laazim ku ahayn taqliidku inuu banaan yahay bal dee awqaadii markaa dariiq uu yahay uu wax ku camal fali kari laana waajibba uu ku noqonayo faslun waa mal caalimo in yar baan kaga daraya ruuxii caalimka ahaa caalimka halkan mujtahidkii baa loo wadaa eeg marka maxaan ogaanay caamadii ama caamigii taqliidku waa u banaan yahay hadalka imanaya waa maxay ninkii caalimka ahaa ee mujtahidkaa waaba ijtihaadayaa sax awqaadda qaarkeed haddii dee anma waxyaala isugu hagaagin waktiga uu ku celiiri noqdo umuuro miya isaga taqliid uu nin kaloo caalimo nin kaloo mujtahida qowlkiisii qaato oo uu saa ugu camal falo ku xukmiyo wax ama uu fatwooda ay u banaanta weeye imaka masaladani tii uu ka hadlaya wuxu uhi waa mal caalimu fa yundaru waa la eegi xaalkiisa fain kaana alwaqtu waqtigu hadduu yahay masala ku timi masaladaa dee camal baaba looga baahan yahay xukun baa looga baahan yahay fatwo weeye laakiin waktigii uu haystay waasican mid waasica uu yahay oo ay u suurto gelaysay inuu ijtihaado inay aaladii uu haystaa isagu aaladii uu haystaaye waxa weeyaan eegitaankiibaa hadhay eh waxa weeyaan ay u suurto gelayso waktigan marka la eego inuu eego waxa weeya fain kaana waqtiwa caleyhi korkiisa markaas isaga oo dee waasic u yahay waa ijtihaadkii nadarkii oo yumkinu ay u suurto gelayso alijtihaadu fiihi inuu markaa waktigaa dhexdiisa uu ijtihaad ay u suurto gelayso lazimahu waxaa laazim ku noqonaya dalab اlxukmi xukumkii inuu ku dalbo taqliid meesha uma yaallo isaga waayo mujtahid cid ma taqliidto isaga waa wixii ijtihaadkiisaasu gaarhsiya xukumku noqonaya bilijtihaadi inuu ijtihaad kuba dalbo bal taas iyada waa midoo waktigu markuu waasacayo waa sacaadi ruuxii bal suura ayaan kasoo reebi doonaa marka dambe kalaamkiisa aan yar inoo dhammaado wa min annaasi dadka waxaa ka mida man qaala ku yihi yajuusu lahu waxa u banaan yajuusu lahu waa u banaan yahay lahu waa lilcaalimi caalimkaa hore mujtahidka maxaa u banaan taqliid lcaalimi isagoo xataa wakti haysta isagoo wakti haysta inuu nin kaloo mujtahida qowlkiisii iskaga fatwoodo ku xukmiyo iskaga camal falaa way u banaan tahay barhkood yidhi baana jirta wahuwa qowlu axmeda waisxaaqa wasufyaan athawriye axmed oo kale kolley malaa nadar baa ku sugan ama waa riwaayo marjuuxa dee dadkii madhabtiisu waa qolooyinkii madhabtiisu ay xikaay ahaan sidaasaa la yidhi ay kuwa soo naqliyaane qowlkiisa ay soo naqliyaan waa qowlkaa shaafici iyo maalikiya ay qabaane waa qowlkaa horreysiiyey oo ah in waxay abu xaniifa laakiin riwaaya labaatan kaba soo naqliyaane in ah inaan isaga taqliid u banaanayn inuu ijtihaado ay tay kol hadduu wakti haysto وqاaل محamed بن حaسن waa imaamkii macruufka ahaa de marka waxa weeyaan madhabtaasna de waa saaxibkii labaad ee abi xaniifa abu yusuf iyo isaga xagga hoosena tarjamadu way kuba sugantay shaaficina uu la kulmayo muddo ayaa wa de baqdad ay wada joogeen oo cilmi badanna kaba xambaaray shaaficine محamed iبn xasan baa wuxuu uhi yajuusu lahu way u banaan tahay ninkan caalimkaa taqliidu man huwa aclamu minhu ruux ka cilmi badan inuu qowlkiisa qabsado walaa yajuusu lahu ma banaana taqliidu mili mid isaga lamida un qowlkiisa inuu qaato isaga ay isku derajo yihiin وmin الnaasi man qaala dadka waxaa ka mida intanba waa wada diidi doonaaye in kaana haada arrinkan hadduu yahay fii xaadiثatin dhacdo naزlad bihi kusoo degtay oo isaga ku timi jaaza lahu waa u banaan tahay an yuqalida nin kaloo caalima ama mujtahida inuu qowlkiisa qaato liyacmala bihi si ugu camal falo wain kaana hadduu yahay arrinku fii xaadiثatin dhacdo waxaan arrintaad ugu baahday xukumkan naزlad bikayri cid kale ku timi oo isagii looga fadhiyo inuu ama xukumo ama se uu ku fatwoodo lam yajuus ma banaana an yuqalida inuu cid kale qowlkiisa qabsado oo uu qaato liyaxkuma bihi si uu ugu xukumiyo aw yuftiya bihi ugu fatwoodo lakiin waxa isaga khasaynayay camalkiisa gaarkaa cid kale waa qowlkooda waa taqliidanaya sheekhu wuxuu hi laakiin raximah اllahu tacaala fاdaliilu calىa maa qulnaahu waxa aan soo nidhi oo ah inuu laazim uu ku yahay dalab اlxukmi taqliid aanu u banaanayn waxaa u daliilay waxa weeye ana macahu maciisa waxaa aalatan aalo waa aqoontii iyo macrifadii dee waana inoo dambaysaa shuruud اlijtihaadi yatawasalu biha uu ku gaadhayo ilى اxukmi اmadluubi aalo uu ku gaadhayo xukumkii madluubkaabuu haystaa falaa yajuusu lahu markaa uma banaana taqliidu kayri kayrkii inuu taqliidsadaa uma banaana kamaa qulnaa fi lcaqliyaat sida masaaisha ictiqaadiyaadka iyo caqliyaadka aan nidhi bal masaladaa wuxuu kaba dhigay marka waktigiisu waasic yahay ayay imaka taase waktiga hadduu celiyama maxaa kaba imanaysa waa in yaro waan raacinaya faslan wain kaana hadduu yaqaa daaqa calayhi lwaqti waqtigu mid uu ku celiiryamay oo ujeeddadu waktiga uu haystaa masaladii way ku timi iminka camalkeedii uu u baahan yahay ama xukunkeedii ama fatwadeedii waktina ma haysto uu nadar iyo istidlaal iyo baxi ku gala ma haysto wakhashiya uu ka cabsadona fawaatilcibaadati hadday cibaadaba ahayd cibaadada waktigeeda inuu dhaafo in ishtaqala bilijtihaadi ijtihaad hadduu kuba shuqloomo fa fiihi wajaani laba waj baa kuba sugan axadumaa midkood laa yajuusu ma banaano taasna ijtihaad wey wahuwa qowl abi isxaaq me waxa weeyan taqliid usha xataa cibaadadu haba dhaafaysa ha ijtihaada in waajibkiisibaa isaga taasi wahuwa qowl abi isxaaq waa abu isxaaq isfirayini wathani yajuuzu qowlka labaad way u banaantahay kol haddii cidhiidhi jiro waktigii una u saamaxayn inuu nadarkii dhammaa ee taamka ahaaynu hore u soo maray kitaabkana xaggiisa hore ugu soo maray uu laba yimaadaanu waktigu u saamaxahayn inuu cid kale qowlkooda qaato wahuwa qowl abicabaas abicabaas ibn suraj qowlkiisa weeye walawal asaxu sheekhu qowlka abi isxaaq buu dooranaya ka hore asexa badan buu leeyahy lianna macahu maciisa waxaa aalatan aalad waa adawaadkii ijtihaadka agtiisa mutawafarka ku ahaa yatawasalu biha uu ku gaadhayo ila ijtihaadi faashbaha marka arrintiisani waxay shabahaysaa un in kaana waqtu idaa kaana alwaqtu waasica waqtigu waasic yahayba bal adugu markaa sheekhu wuxuu dooranaya asal ahaanba kol hadduu ruuxu mujtahidiyey inaan taqliidin laakiin de awqaadda qaarkeed baa wax kuga iman karaane hadal qayim ahaaya oo ibnu taymiya lahaa majmuuc alfataawa kolley hadalku waa dheeraa khulaasadiisna waxay xagga ijtihaadka iyo taqliidka dee dad baa ijtihaadkaba xarimay dad baa taqliidka xarimay oo yihi taqliidba maba jiro dee waktigeenan iyo waktiya horeba markaas wuxuu leeyahay arrinku taa maahe ijtihaadku fi ljumla markaan si guud eegno waa wax jaa-isa dee waana dadkii ehelkiisii taqliidkunama fi ljumla marka la eego waa jaa-is bal markuu masaladaa iyo kaba soo hadlo dee ninkii caamadah ina wax kale laguma kalifaya laakiin tan markuu u yimi ayaa wuxuu kaba cabiraa ninkan caalimkaa taqliidu waa u banaan yahay laakiin suurooyin buu sheega hadduu ninkii ijtihaadkiiba ka caajiso u kari waayo masalaha ku timi masaladii marka la eego adiladii uu eegay srogrogay ayaa takaafu dhaco waxba u raajix noqon waayey waxba u raajix noqon waayey de marka caynkaasa haddii nin kaloo caalimooye wuxu raajix noqotay qowlkiisa waa qaadanaya isagii markuu eegay takaafu adilaa ku yimi waxba way u raajix noqon waayeen taasi iyadu waa mid oo markaa takaafu aslan muxuu kaba imanaya ama waktigaa cidhiiri ku ah oo wakti dheer baanu helin oo u ijtihaadkii bal maalan dhabtahayd uu laba yimaado ama se waxa weeyaan daliil meesha u muuqday ayaaban jirin taas oo kale marka waxa weeyaan haddii waktigii cidhiiri ku yahay oonay u suurto gelayn ijtihaad sheekh qowlkiisaan kaba baydhno ama se ay u suurto gashay waxay u raajix noqon waayeen labada xaalaba waxa weeyaan cid kale waa taqliidsanaya sababtuna waxa wey de isagii markaa ruux ka caajisay weeye inuu xukunkii gaadho ruuxii markaa kol haddii uu caajis ka noqo wixii gaari kari waayeyna wixii kale dee suurtagal ahaa buu u guurayaay oo kaba dhacaya wax misaal ugaba dhigay ruuxii dee dahaaro biyo biyo uu ku dahaaro qaata ka caajisay tayam buu guurayay hadduu inuu ijtihaadkiisii wax ku gaadho oo uu ka caajiso ama daliil u muuqan waayo ama adiladiiba istacaarudo si u kala raajix yeelaha ku adkaatay ama wakti ma hayso markaa taqliid waa la imanay lakiin marka kale asalkiisi waa inuu ijtihaado wallah subxana wa tacaala alam baabu صifaة اlmufti wاlmustafti muftigii oo ruuxii dee isagu dadka xukunka u caddaynaya shareecada ee u fatwoonayey iyo kii fatwada dalbayay isagoo saa'ilka ahaa bal sifadooda iyo waxaa dee bal maalan marka la eego ka hore oo kale shuruuddiisu ay tay si uu ay ugu suurto gasho ama waxa weeyaan dee inuu fatwoodo iyo mustaftigana axwaashiisa wax kaba mida iyo sifaadkiisii ayuu baabkeedii yahay muftigu kollay shuruudday u shardiyaan shuruudday mujtahidka u shardiyaan unbay u shardiyaan iminkana waaban arki doonaa shuruuddaas sheekhu wuxuu inoogaba soo dhigto mustaftiguna waa ruuxan dee su-aashii dalbaya isagu fatwada ama su-aal ha ku dalbo ama qoraal ha ku dalbo isagu toosa u dalba ama waasadaha kuba dalbee kaas baa mustafti la yidhaahaa bal kuwa haddaba sifadoodii iyo waxyaalo kuwa tacalluqsan baa biidn illahi tacaala inoo imanayo walow mowduucan dee alfatwa iyo almufti iyo almustafti kollay mowduuc gaar ahaan ay u saareen uu yahay fanniganba kaba saareen oo kutub gaara ay culimmadu iyo buxuud gaara ku khaas yeeleen oo dee buxuud kala duwan oo umuuraha lagaba hadlaana way jirtaa majmuuco kutubeed oo dee iyagu bal maalan halkan iyada kuba tacalluqsan oy gaar ahaan ugu alifeen waa jiraayo ibnu salaax iyo nawowi oo kaloo dee isaga kitaabka nawowiya jira kole waa muqadimadiisan uu majmuuca ku leeyahay oo gaar ahaan loo saaray iyo ibnu xabdaan nin la yidhaa iyo bal maalan ibnu اlqayim oo isaguna dee aakhirka iclaam اlmuwaqiciin ama iclaam اlmuwaqiciin aad u yar badiya walow kitaabkaa koley kutub badan oo qeybtaa ka mida kitaabka ibnu salaax asal u yahay oo markaas raggaa ka dambeeyey oo dhan imaam nawi laakiin saddex kitaabo ka ibnu salax ka mid yahay ayuu talkhiisiyaa oo ku talkhiisiyaa kitaabkiisa bal kutub markaa barhkoodna ay imaka intay isu geeyeen toddoba kuwa kaba mida mawsuucat lfatwa ay kuba magacaabeen sidaa loo madbuceeyey baa jirto bal waxaan leenahay waa masalo culimmadu ahamiyada ay leedahay ay dee gaar ahaan ugu cinaayoodeen oo ay kutub maalan kala duwanna ay kaga hadleen una khaas yeeleen kutubtan usuulu fiqigana waa tan imika ay halkan aakhirkiisa iyo markan ijtihaadkiiyo umuuraha ay kaba hadlayaan ay keenaan waktigeenan mucaasirkana buxuud kala duwan oo jaanibkaasi waa jiraan oo ay markaas dee bal umuuro ku tacalluqsan oo aadaabtii fatwadu ay yeelan oo sifaadkani ay ku jiraan oo bal umuuro labadi aad looga hadlaa way jiraan bal haddaba taas baa inoo iman imika halkan oo wuxuu yihi sheekhu raximah llahu tacaala wayanbagii waxaa habboon kollayna dee kol shay madluuba uun oo aan ku tirinayna inuu fiican yahay un ama sunno ana cibaarada yambaqi waa loo isticmaalaa wax dee waajibana waa loo isticmaalaayo imika kollay umuurahani dee si uu ruuxu mufti ugu noqdo fatwo ehel ugu noqdo waa umuuro ay shardiyaan oo yambaqida halkani macnaa yajibun bay la mid noqonaysaan wayanbaqii waxaa mudan oo habboon an yakuuna inuu noqdo almufti kan isagu fatwoonaya dadka u fatwoonaya caarifan mid yaqaana biduriqi alaxkaami axkaamta duruqdeedii ay kuba sugnaanaysay nin garanayo macrifo ula waa inuu yahay duruqda axkaamtuna dee waabuu sii yar tafsiilin doonaa une waa kitaabkii iyo sunnihii iyo ijmaacii iyo qiyaaskii iyo umuuraha adiladii dee bal maalan la ysku waafaqsanaa taas oo kale inuu macrifo iyo garasho uu leeyahay dee umuuro kaloo raacayaana waa jiraane taas horta waa inuu yahay nin garanayo waa inuu noqdo wahiya duruqda axkaamta alkitaabu kitaabkii weeye dee umuuraha kale inoo daba socda kitaabkao keliya maaheen waladii ka kitaabkuna waa qur-aankii waladii ka yajibu waajibaya an yacrifa inuu garto min daaka madkuurkaasoo waa kitaabkii imika kitaabkaan haynaayo qur-aanka inuu aqoon uga yeesho waxay laasimka tahay waxa weeye maa yatacallaqu wixii ku tacalluqayay bidikri alaxkaami axkaamta sheegitaankeedaas aayaadka axkaamta iyo walxalaali walxaraami xalaal iyo xaraam oo dee umuurihii ruuxan muftigii kaba fatwoonayaa waxa ku tacalluqsan ayay laasim noqonaysaa ama waajib noqonaysaa inuu garasho iyo macrifo u yeesho duuna maa kii duunkii fiihi kitaabka waxa kuba sugan ee nal qisasi aan markaa qisooyin ah walamhaali amhaal ah walmawaacidi waanooyin iyo walakhbaari warara wuxuu leeyahay ruuxii muftiga ahaa sida mujtahidka oo kale waxaa waajib ah ama shardigiisu yahay inuu kitaabkii ilaahay nin garanayo yahay garashada kitaabka ilaahayna waxa ay tahay dee waa aayaadkii si toosa looga qaadanayay wax axkaam ku tacalluqsan xalaal iyo xaraam wax ku tacalluqsan inuu garanayo shardina maaha say yidhaahaan inuu xifdisan yahuu korka ka hayo ee laakiin dee nin macrifo fiican intuu u leeyahy kitaabkii ilaahay markii uu